Magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somalilan ayaa laga daafuray barnaamij ku saabsan caymiska caafimaadka, kaasi oo ay taageerinayso shirkadda Wadaaga. Munaasabadda lagu daahfurayay ayaa waxaa kasoo qayb galay mas'uuliyiin ka socday Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Somalilan, dhakhaatiir, iyo xubno kale oo ka socday Golaha Wasiirada Maamulkaasi. Cabdirashiid Maxamed Baaxar, Guddoomiyaha Shirkadda Caymiska ee Wadaag oo daafuray barnaamijkan, ayaa ka warbixiyay muhiimadda uu u leeyahay caymiska caafimaadka.
In qof walba oo caymiskaa qaata uu helo adeeg caafimaad oo uu ka warwarbeelo sanadka uu caymiskaa galo een, inuu jeebka gacanta geliyo labiyo tobanka bilood isagoo bixinaya qadar yar oo haddaynu arqaam iyo nambare ka dhigno uu qofku is odhanaya sidee suurtagal ku tahay dhakhaatiirta heshiiska nala qaata way ka nasanayaan inay beeshankooda weydiiyaan fee si hagar la'aana oo isagiiyo beeshankiisa keliya ay ka wada hadlayaan daweynta qura ayuu ku shaqaynaya caymisku wuxuu insha allahu tacaala saamayn ku yeelan doonaa laba dhinac oo nolosheenna ka muhiim ah oo arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada wuxuu abuuri doonaa dad badan oo wax isku ah intaa waxaa dheer lacagta aad bixisa sida aan culimmadu ay qoreen ajar baa kaaga socda xitaa haddaanad isdaweynin Qaar ka mid ah marsalafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyay barnaamijkan.
inaanu goobjoognahay in la ansixiyey oo hay-addina ay jirto waxa weeyaan shirkadihii caymiskuna ay loo samaysan yihiin ujeeddada nagu kalifaysay anuu kaba mid ihi ragga hay-adaha caymiska sameeyey ee laakiin waxaa nagu kalifaysay inay tahay dan guud oo maanta loo baahan yahay duruufaha jira ee dalkeennu leeyahay waxaan ku dhiirinayaa raggii ka halkan ka hadlay cabdirashiid baaxir iyo ay ka mid ahayn cid kastoo aasaastay hay-adahani
waxaan ilaahay subxaanahu watacaala aan ka baryayaa kana rajaynayaa in geedi socodkaa adag ay hadda ku tallaabsadeen inuu ilaahay ku guuleeyo insha allah biidni illahi alkariim
waxaa kaloo ay wax weyn ka taraysaa caafimaadkii guud ee dad dad dadka iyo dalka marka qofku marka uu inshuran iibsado waxay u sahlaysaa inuu qofku si sahlan mar walba isaga iyo faamilkiisa iyo waalidkii iyo inta waaweyn ee u baahan inay si joogtaa caafimaadkooda ula socdaan Barnaamijka caymiska caafimaadka ayaa waxa uu door muhiim ah ka qaadan doonaa horumarinta adeegyada caafimaadka ee magaalada Hargeysa.